nabadgeliyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegeysanayaan waxaan idinku salaamayaa magaca eebbe naxariis guud iyo midba garab naxariista oo doonayo inuu qof weliba fahmo uuna raaco jidka xaqnimada uu isaga bilaabay aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijka jidka xaqnimada oo ku saabsan boga towraadka uu qoray nebi muuse bal raximahullahu markaasaa rabbigu wuxuu muuse ku yidhi weli balaayo kale ayaan fircown iyo masar ku soo jeedin doonaa oo dabadeedna uu idinsii dayn doonaa inaad halkaa ka tagtaan oo markuu idinsii daayo gidigiina ayuu halkaa ka halkan idinka sii wadi wadaa ereygii ereyadii doonaa halkan ayuu gedigiini ayuu halkan idinsii wadi erey doonaa uu sii wada eri doonaa haddaba marka dadka dhegihiisa maqashi oo nin weliba ha weydiisto dariskiisa naag welibana ha weydiisato deriskeeda alaab lacag ah iyo alaab dahab ah rabbiga rabbiguna masaariinta ayuu dadkii raali u dhigi doonaa rabbiguna masaariinta ayuu raali masaariinta ayay dadkii raaligelin doontaa oo weliba ninkii muuse ah wuxuu dalka masar ku ahaan ku ahaa mid aad u weyn xagga fircown addoommadiisa iyo xagga dadkaba muusena wuxuu yidhi waxaa rabbiga leeyahay habeen badhka baan dalka masar ku dhex soconayaa oo curudayda dalka masar jooga oo dhammu way wada dhiman doonaan cudurka fircown oo ku fadhiya casha sigiisa ilaa la gaadho curadda dalka masar jooga oo dhammu way wada dhiman doonaan curudka fircown oo fadhiya carshiga ilaa la gaadho curudka gabadha addoonta ah oo ka dambaysay dhagaxshidaka iyo curadda xoolaha oo dhammow oo waxaa dalka masar oo dhan jiri doonaa oohin weyn taas oo kale aan horay la arag hadda kadibna aan la arki doonin marnaba laakiinse reer banu israa'iil dadka iyo dad iyo duunyo toona xataa ayaan afka ula kala qaadi maayo si aad u ogaataan in rabbiga kala weyn ka duwan yahay masaariinta iyo reer banu israa'iil oo addoommadadana oo dhammu aniga ii imaan doonaan muusow oo anigay ii sujuudi doonaan iyagoo leh iska bax adiga iyo dadka kula socda oo dhammu oo markaas dabadeed ayaan bixi doonaa oo wuxuu fircown kaaga tegi tegey cadho iyo kulul oo wuxuu fircown kaaga tegi doonaa cadho aad u kulul markaasaa rabbigu wuxuu muuse ku yidhi fircown hadalkaaga dhagaysan maayo inay cajaa'ibiyadaadu dalka masar kusii bataan aawadeed muuse iyo haaruun bal raximahullahu cajaayib yadan oo dhan waxay ka sameeyeen fircown hortiisa rabbiguna waa sii fallanqeeyey qalbigii fircown oo isna ma uu sii daynin reer banu israa'iil inay dalkaasi ka baxsadaan oo rabbigu wuxuu muuse iyo haaruun kula hadlay dalka masar oo ku yidhi bisha anu waxay idii noqonaysaa tii biilaha ugu horreysay oo waxay idii noqonaysaa sannadda bisha koowaad sheerka reer banu israa'iil oo dhammu la hadlaa oo waxaad ku tirahdaan maalintii tobanaad oo bishan waa in nin weliba waa in qaataa sida reeraha aabbayaashooda yihiin qoys welibana waa ahaato oo haddii qoys uusan wada qaadan karin wan dee markaasi waa in isaga iyo dariskiisa oo dhan qoyskiisa ku xigaa ay mid wada qaataan oo ay u qaybsadaan sida tirada dadka dadku tahay nin weliba sida cuntadiisa tahay waa inaad u tirisaan kala qaybinta wanka wanku waa inuu ahaadaa mid aan in lahayn waa inuu ahaadaa mid lab soo sanad jiray oo waa inaad wanka ama oriyada ka bixisaan oo waa inaad gooni u xidhaan ilaa bisha maalinteeda afaraad iyo tobanaad oo uurka shirka reer bani israa'iil oo dhammu waa inuu khariibka qalan oo waa inaan dhiigga wax ka qaadan oo ay mariyaan fayaaradda alaabaabka labadeeda dhex dhinac iyo meesheeda sare iyo guryaha ay wax ku dhex cuni doonaan oo habeenkaas waa inay cunaan hilibka oo dhab lagu duubay iyo kibis aan khamiir lahayn oo aan ku cunin caleemo qaadha ha cunina isaga ciidihii ama biyo lagu kariyey laakiini waxaad cuntaan isaga lab lagu duubay oo qaba madaxiisa iyo mijimihiisa iyo wax gudihiisa ku jira qaba oo waa inaydan waxba ka reebin ilaa subaxda laakiin waxaan ka hadhay markuu waagu beriyo waa inaad dhab kugu gubataa oo sida waa inaad u cuntaan idinkoo guntaa oo kabihiinu cagaha idinku jira ushiinuna gacanta idinku jirto oo waa inaad deg deg u cuntaan waayo waa rabbiga horumariddiisa waayo habeenkaas waxaan dhex mari doonaa dalka masar oo waxaan wada layn doonaa curadyada dalka masar oo dhan kuwa dalka iyo kuwa duunyada iyo ilaahiyada masar oo dhammu waxaa ku soo jeedin doonaa xukuma kuwaasi oo ahaa nasaaradii anigu waxaan ahay rabbiga oo casa wajal ah oo dhiigu wuxuu idiin noqon doonaa calaamo kortaal guryaha aad ku jirtaan oo markii aan dhiiga arko waan idinkiin kormari doonaa balaayo idin baabi'inaysaa idinkuma dhici doonto markaasaa wuxuu waxaa ku duufto dhulka masar oo maalintanu waa inay xasuus idiin noqoto waa inaad rabbiga u diidaan waa inaad ka ab weligihiina ku dhowrtaan iid amar ahaan toddoba maalmood waxaad cuntaan kibis aan khamiir lahayn weliba maalinta koowaad waa inaad khamiirka ka saartaan guryihiina waayo alle kii cuno ki kuwa alle kii cuno kibis khamiir leh maalinta koowaad ilaa iyo maalinta toddobaad qofkaas waa laga go'an doonaa reer bani israa'iil qofkaas waa laga goyn doonaa reer bani israa'iil maalinta koowaad waxaan idiin ah ahaan doonaa shir weyn maalinta toddobaad shir aad kasii weyn wax shuqul ah maalmahaas waa inaan qaban waxaa qof kasta cuno mooyaane intaas oo kale baa la samayn karaa oo idinku waa inaad dhowrtaan iidda kibista aan khamiirka lahayn waayo maalintaas qudheeda ayaan dadkiina badbaadintiisa ka soo bixiyey dalka masar sidaa daraaddeed amar ahaan waa inaad ka ab ka ab weligiina ku dhowrtaan maalintaas oo waxaa amar ahaan oo waxaan amar ahaan waa inaad weligiina dhowrtaan idinka iyo carruurtiinaba oo markii aad timaadaan dalka rabbiga idiin soo doonay oo uu idinku ballanqaaday waa inaad dhowrtaan u adeegidda iyo adeecidda rabbiga oo markii carruurtiinu idinku yidhaahdaan maxaad ula jeedaan u adeegidda ama adeecidda rabbiga dhegeystayaal waxaad ogaataan sheekadanu waxay ku qoran tahay sida towraadka uu nebi muuse qoray rabbigu wuxuu doonayaa mar weliba inaan adeecno rabatuugaan badinno oo aan ahaano kuwa ku xiran rabbiga iyo rasuulka dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudanow haddii aad qabtaan wax su-aala ama aad doonayso inaad wax ka kororsataan barnaamijyadeena maanta fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imailka yagu waa radio somaly one at gmail dot com
agarlii ku jira nabad ishaad u hilantay laskama haraatiyo adoo hadhaac qabow iyo agarlii ku jira nabad ishaad u hilantay laskama haraatiyo huruda weliga lama hudaahudeeyo soomahaadso gacantee walabugu hagoogtaa fidma huruda weliga lama hudaahudeeyo soomahaadso gacantee waa lagugu hagoogtaa golama huraaniyo sida hooyadoo kale hoy weeye nabaduye hoy weeye nabaduye gogolama huraaniyo sida hooyadoo kale hoy weeye nabaduye hoy weeye nabaduye dahanano aan isla hayno adeeraha aan qabanno horu maarino maarino horu maarino nabadda aan wadahanano aan isla hayno adeeraha aan qabanno horu maarino maarino horu maarino abidkoodu bahiiliyo oo daba wadaago aan kala hadhayne dadku waa hal qudha oo cabidkoodu bahiiliyo oo daba wadaago aan kala hadhayne haldhashoona deeqdiyo nabaddu waa haleele hawraasan dhaha oo hadhubadda u soo culaa haldhashoona deeqdiyo nabaddu waa haleele hawraasan dhaha oo hadhubadda u soo culaa lama huraaniyo sida hooyadoo kale hoy weeye nabaduye hoy weeye nabaduye gogo lama huraaniyo sida hooyadoo kale hoy weeye nabaduye hoy weeye nabaduye aan wadahanano aan islahayno hareeraha aan qabanno horumarino marino horumarino nabada aan wadahanano aan islahayno hareeraha aan qabanno horumarino marino dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudana waxaynu soo gaarnay gebgebadii barnaamijkeenna jidka xaqinnimada haddii aad doonaysaan inaad su-aal ka dhiibataan ama aad wax ka kororsataan fadlan inala soo xiriiro imeilkayagu waa radio somaly one at gmail com mar labaad imeilkayagu waa radio somaly one at gmail dot com intaynu hawada dib ugu kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo